waa mar kasta waxaa lagu qabtaa dulun iyo edab daro waxaana qabtaa nabad sugidda dharka cad oo xamaweyne ka shaqeeyo inay qabtaan ay tumaayaan dulun iyo edab daro waxayna dhahayaan waa kugu qaldan nin shaqadeenaan gudaheyna annaga wiilkaas soddon jeer iyo ka badanaa la qabti wixii lagu haysto edab daro wixii lagu haysto waa fahmi weyne mar kasta waa la wadaa c i d daa lagu xiraa waa la wadaa degme waxaa la geehaa madaxtooyadaa la geehaa waa la wadaa saanaa la yeela waa la dhibtooda waa la rafaaday beesa ma haysana oon waddanka ugu tahriibino indhana ma haysto nin dhalinyaro waddankiisa ka shaqaysaha ay waayo mudane xasan sheekh maxamuud haddii codkeyga maqliyaysid gabar reer xamar oo banaadiri bandhawow baxar suufi ahaa ahay reer xamar asali ahaa ahay waxaan kaa codsahaa wiilkaas walaalkeyga ah hadduu codkeyga kusoo gaaro nabadgelyo inuu helo nabadgelyo nabadgelyo inuu helo waa dhib qabaa toban jeer soddon jeer iyo ka badan nabad sugidaa loo soo adeejihaa waa la wadaa hadda caaw waxaa lagu xiray degmada xamarweyne gadaasheeda nabad sugida qabsatay intay dhadhar baaxiyeeyeen asoo indha haysanin oo indha la-aan ah indha ma qabyo laba mitir qabta u jirta ma arkaayo saddex mitir ninka u jiro ma arkaayo ma shaqaysa karo xamar ma ku shaqaysa karo lacagaan ugu anba bixinana ma haysano tabaalucaan nahay mudane xasan sheekh intii codkeyga soo gaaro ha lagu sheer gareeyo waa idin baryeynaa nabadgelyo wiilkaas ha idinka helo wiilkaas meelaan geyno ma haysano lacag ma haysano aan ugu bixino wadanka waana ku dhib qabaa wiil walaalkee waa waa ila dhashay jirka ay xanuunaa haddaa la iisoo sheegay nabad sugida xambarweyne ka talisaa wadatay dadka warka way dhoodhoobaayaan labaatan jir waaye soddon jir waaye waa la dhadharbaaxiyeeyey xoog iyo awoodaa loo sheegtay xoog iyo awoodaa loo sheegtay waa la dhadharbaaxiyeeyey awoodaa loo sheegtay ishiisa waa bararsan tahay raalli ahaa way ku leeyihiin shaqadeenaan gudanayni ilaahay cabsidii aaway mudane xasan sheekh hadduu codkeyga kusoo gaaro waa ku baryaa bil asxaana gabar banaadiriyaan ahay oo reer xamar ah wiilkaas walaalkay nabadgelyaha helo waxaa ku haysatiin iska caddeeya